agaasimaha waxbarashada gobolka banaadir ayaa maanta kormeeray imtixaanada ardayda baahiyaha gaarka qaba isagoona hubinayay habsame u socodka imtixaanaadka iyo in ardayda ay heleen taageerada ku habboon si ay u gutaan waajibaadkooda waxbarasho kormeerkan ayaa qayb ka ahaa dadaalada wasaaradda waxbarashada ee gobolka banaadir ee lagu xoojinaya in ardayda baahiyaha gaarka qaba ay helaan fursad siman oo waxbarasha iyadoona la tixgelinaya baahiyahooda gaarka ah iyo in la abuuro jabi ku habboon waxbarashadooda agaasimaha agaasinka waxbarashada gobolka banaadir maxamed yuusuf ayaa sheegay in ka gobol ahaan ay ka go-an tahay inay xoojiyaan waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka qaba waxaa imtixaanka ay ku qaadeen qaybta waa laba qaybood qaybta baahiyaha aragga iyo qaybta baahiyaha dhagaha qaybaha aragga waxaan markaan wareysanay ardayda qaaran ka dhex wareysanay waxay noo sheegeen inuu imtixaankoodu fiican yahay iyo qaabka u galayaan inuu ku faraxsanyahin inay qaataan waa ogtihiin ardayda baahiyaha gaarka mar walba waxay u baahan yihiin taakuleen iyo in laga warhayo lama mid aha ardayda kale ee imtixaanada qaadanaya fasalka sidaada shahaadiga qaadanaya ma aha waxaana rabnaa inaan ku borino dad badan oo baahiyaha qaarka qaba especially waalidiinta inay ardadooda ay markaan ay leeyihiin goobo ay wax ku bartaan oo ay ku bartaan waxbarashada ay ku bartaan oo ay oo ay maaragtay la geeyo si ay u sii wataan waxbarashadooda alxamdulilah maanta markaa booqashadeena waxaan ku aragnay inay kulligooda faraxsiin qeybta dhagaha baahyaha gaarka qeybta dhagalahayaasha waxaan soo aragnay ayagana in ardayda badankooda ay ay imtixaanka ku faraxsan yihiin ayna dareemayaan xasilooni iyo maaragtay ay dareemayaan maaragtay jawi saxa oo ay ku qaadan karaan imtixaanka